garabkeyga waxaa fadhiso aasiya maxamed cabdulaahi aasiya wejigeeda idinkuma cusbo soddon iyo dhowr cisho ka hor ayaan idiin soo tabinay ama bil ka hore aasiya waxa ay noqotay gabadhii ugu horreysay ismaamulka wajeer imtixaankii qaranka ee fasalka sideedaad k c b eda gabadhii ugu horreysay ee kaalinta ugu hore ka gashay ismaamulka wajeer iyadoo haysatay natiijo dhan ama buundo dhan afar boqol toban iyo afar aasiya ma aysan ahayn gabadhii ugu horreysay oo ismaamulka wajeer kaalinta ugu horreysay ka gashay waxa ay sidoo kale aasiya noqotay qofkii ugu horreeyey ama ardaygii ugu horreeyey ee fasalka sideedaad number one ka soo galay gobolka waqooyi bari iyadoo heshay afar boqol toban iyo afar natiijo ah haddaba gabadhan yar ee mustaqbalka qurxoon leh waxa ay gabar u tahay reer dhan ayay haysaa oo ay saddexda waqti dabka ugu jirtay muddo haddana waxa ay tahay gabar reerkay gacanta ku hayso waxa ay ka dhalatay qoys danyar ah qutulyoonka ayaa ku adag in cidda saddexda waqti ay helaan sida ay tahay hooyadii iyo aabbihii dhashay gabadhani waxay u awoodi laayihiin inay ku xareeyaan halkii waxbarashadeeda ee markaasi hamigeedu ahaa inay kusii gaarto ilaa fasalka afaraad ay ku dhammaysato waxaa u soo baxday dugsiga sare ee bangani gals high school oo ku yaalo magaalada nairobi haddaba gabadhani bal ugu horeyn waxaan rabaa inaan dareenkeeda weydinno ay nala hadasho kadibna hooyadeed aynu wareysanno asiya soo dhawow
waan dhawahay waalkii macaawiye magaceeda waxaawaaye asiya maxamed cabdulaahi waxaan nahay gabirtii wajeer north eastern ugu horreysay waxaana helay afar boqol afariyo toban waxaana helay iskuulkii iisoo baxay bangani girls high school parentskeydana weli fiis maysan i helin subax kasta waxay u aadaan xafiisaha county madaxda waayna soo laabtaan igoo waxba hadal lagu soo celin county educationka u tagnay wuxuuna dhahay basary wixii kasoo heray ilmaha kadib ma arkaynaa hadday in gaaraan iyo hadday in gaari waayaan nasiibkeena adimaa u tagtay ani hoodiya isla soconaa u tagnay waxaynu county education office c s education waxaasna dhahay basary ilmaha waa hanta amaan ku xaray ka damba wixii kasoo heraan arkeyna haddii maadaama aad noodistan number one aad ka gashay ka waran marka dareenkaaga haddana aada la adahay ischool fiiski
wallaahi dareenkeyda aad aada xun yahay waalidiin anagoo baasay four hundred and fourteen helay waalidiintaydana fiis waayay laayin weli weli ani waxaan ka dhashtay family oo conotrab ah haddeen ka dhalan lahay faamilayaasha ugu weyn magaalada wajeer hooyadii two weeks maysan ii daydeen fiiska yacni waxaad leedahay haddii aan qoysaska qaar ka dhalan lahaa fiis waa lii heli lahaa haa
waad maqlaysaan gabadhan yar ee dareen hadlayso qofkii ugu horreeyey gobolka waqooyi bari kenya saddexda ismaamul gaaris wajeer iyo mandheera oo maanta la fiiskii lagu geyn lahaa iskuulkii u soo baxay oo ka mid ah iskuullada ugu wanaagsan dalkani kenya waa caloolxumo gabadhan yar ee saqiirta ah ee waxbarashada ku haminayso hamigeeda uu yahay inay heer ka gaarto maanta guriga hooyadeed dhex joogto oo niyo jabsan oo xitaa awoodila in hooyadeed jawaab fiican ay magaalada ka soo hesho waa arrin aada looga xumaado sidoo kale aasiyo walaalkeed oo noqday wiilkii ismaamulka wajeer nambarka ugu horreeya ka galay imtixaankii k c b da ama fasalka sideedaad bal isna aan dhegaysanno magacey waa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaan noqday wiilka u horreeyey wajeer county walaashay u horreysay noosistan waalidkay fiis nooma awoodaan waxay transportata noo bixiyaan ma haystaan countiga iyo madaxda iyo bulshada waxaan ka codsanaa inay fiis naga bixiyaan waxaan nahay ardayga labaad oo noosistan nabatuukaha waxaan helay afar boqol labiiyo toban
waxaan rabaa bal hooyadii gabadha dhashay in aan waraysanno maadaama ay toddobaadkii lasoo dhaafay oo idil ee xafiisyada madaxda ay daba socotay maama soo dhawow macaawiya oo markii ugu horreysa waa mahadsan tahay hadda ka hore bil ka hor ayaas meeshaan igu soo booqotay iyadoo ay gabadhan u noqotay gobolka waqooyi bari lamboon ay kasoo gashay kaalintii koowaad ay kasoo gashay ayaad meeshaan igu imaaday waxaa dhacday waxaanba malaynayay in gabadhii markii ay kaalintii koowaad soo gashay aanba fiis loo dadiyeynin oo madaxdii ay gabadhii soo wacayiin gabadhii markii waxna soo wacaba ay jirin waxaan qaaday risaal tilibteeda ayaan qaaday ninka u fadhiyay countiga u fadhiyay wasiirka waxbarashada u fadhiyay countiga ayaan u geeyey waxaan dhahay walaalow ilmahanayto fiis aan ka bixiyo iskaba dhaafe baska tigidka lagu keeni lahay hataa uma yawoodo waxaase dhahay dhib ma laha waraqiyaas iga qaadi waxaa dhahay waa aniga iyo maxaa la dhahaa gafanah wajeer axmed jiir ayaa kuu shawrayna oo maxaa la dhahaa kuu tashanayna markaan telefoonkiiga isaga qaado kusoo wici doonaa ayaase dhahay marka markii ilmaha iskuulka ay usoo baxaan oo iskuulka aad soo baxa iskuullaha usoo baxa ay soo baxaan iyo keen iskuullihii soo baxay ayaase dhahay marka iskuullihii markay soo baxeen waan ku noqdi isniintii hadda daradeed aan ku noqdi af fiican kalema soo kulmin waxaase dhahay maba ahayn ilmahan inayn aniga aan maxaa la dhahaa ii keentid ma ahayn maxay ahayd inay ilmahan madaxda ay la kala boodaan aadan iyo aadan aadan daawid embiga wajaa iste iyo gafanaha axmed jiir inay la kala boodaan ay ahayd ma ogi inaadaas maxaa la dhahaa ilmahan ani liigu soo celiyo maba ahayn laakiin maadaama ay noqoto inay ani usoo noqdaan ilmihii oo foom foom yani baasrigoodii ayaan jeeg u qori hayaa waan kala xaraynaa markaas kadib wixii soo here ayaan kuu fiirinaa sidhe marka ilmihii waaba ku jahwareer hadalkaas meelaad u socda in meelaas ka joodo waa soomaali waxay dhahdeen ninka qofka tag lama dhaha laakiin waxaas ku tag ayaa la tusaa wejigiis waxaan ka dareemay inaas wax biyo haynin oo yani aasun imamadaalina waqtigan waa soo galay oo ilmihii waa waqtiga la xareyn lahay iskuulla dheera usoo baxay waqtiga la xareyn lahay ayaa la joogaa gabadhii oo women reebka oo wajaha county waa la hadli maalinka ugu horreysa oo gabadha risaalteeda ay soo baxdaan la hadli waa ku calaacali waxaan dhahay walaalay gabadhan adi maadaama askaalinta gabdhaha ka soo gashay wiilka waxaan la codsadaba inaas gabadhii qaadaan rabaa waay hay tiri xalay markiin hadalka ku celin oo musiga aad la hadlina waxay tiri maxaas u geyn waysaan gabadha ukid ukid waxaa la dhahay ogooma ee qaadatay marka walaalay adigaa ballan noo qaaday maxaasaan u hadli markiin dhan waxay tiri gabdhaha gabadha afar sano yaa kasoo bixin jiriyey iskuul barafed iskuul barafed iskuulka nala aadaan dhahnayso afar sano gabadhan markii la arkay in lagu xisaabtami karo maskax leedahay ayay meesha freedom lagu sii oo maxaa la fiis lagama qaato ilmahan jiraan annahay cid waa isku fiicannahay marka saasay ku akrisineysay waxay tiri markaan aniga kaalmaan bixin karaa ma ogi cunug iskuulka ma bixin kara wiilkan iyo gabadhanba in lagaga bixiyaan rabaa wiilkana saas camal waa afar boqol iyo laba iyo tobanaad haystaa wajaa county wiilka ugu horreeya waa wiil hadaa la dhah gabadhana noodistan ay ugu horreysaa marka ilmihii saasaa madaxda iga qabsatay maxaa ladahay daawid waa message waa u qornay telefoon waa u dirnay nagama qabanay noogama soo celinay jir telefoon waa u dirnay message waa u qornay nogama nagama qabanay islaanta women reebkeeda roonadoo naga qabatin maba hadalkaas majiibtaas noocaas ay noo majiibtay marka saasay ilmihii iskuulaan u yihiin oo ii fafadhiya ilmahayga kama dhalanin saddexda qabiil ee lafooyinka wajaar dega waxay ka dhasheen beel yar oo korontareeb ah marka waxaan u qaatay inay maxaa la ilmahayga lamadatafoorihaaya oo maxaa yeelay kana tareb markii koro waxaan ufaraa madaxda fartiin aan ufaraa inay saddexda beelood oo ugu weyn wajaar keliha ay doorashada markaa jirta ay kuru ridaynin oo annaga aan kuru ridna oo haqa ay leeyihin saddexda beelood aan annagana leenahay aan inka codsana walaalayaalow inaad si cadaalad ah isku dhaqatiin ood ilaahay ka cabsatiin oo kuraha markii la ridaa lama raadiyo qabiil leh ree wajeer baa kuraha ridaa kuraha inaadna meeshaas ku tagteene inaad ilmaha fiis iga bixisiin oo cadaalad ku dhaqatiin aan inka codsana